faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon shir uu ka qeybgelayo waa shir uu ka qeybgelayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka socda dalkaasi burkina faso sheekh maxamed shaakar cali xasan oo sheegay inuu yahay madaxweynaha galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay garab siiso maamulkiisa qaar ka mida kaamarooyinkii lagu xiray wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaana waddada makal mukarama oo saaka qaraxyo lagu burburiyey niisa oo sheegtay in gacanta lagu dhigay shabaab waa shabakadii al-shabaab u qaabilsaneyd qaraxyada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo tiro dad oo ku dhintay cudur ka dilaacay dalkaasi nigeria intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korroon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goor dhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay soddonka bisha koowaad laba kun iyo labaatan dhegeystayaal warka waxaa soo saaray saaxiibkay soomaneg haashim ayaana ii farsameynaya anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa aanu ku bilaabane madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo shalay xubno xildhibaanaha ah ee ahlu sunno ka tirsan ay u doorteen madaxweynaha galmudug ayaa ka hadlay howlaha doorashooyinka galmudug ee ka socda magaalada dhuusamareeb iyo khilaafka hareeyay doorashadaasi waxa uu sheegay sheekh shaakir in hoggaanka ahlu sunna ay raadinayaan midnimada galmudug islamarkaana ay dhiseen galmudug dhammaystiran loona baahan yahay in dowladdu taageerto isagoo la hadlayay v o ed ah ayuu sheegay in dowladda ay ku fashilantay dhismaha galmudug loo dhanyahay hase yeeshee iyagu ku soo hormareen wuxuuna sheegay in haddii ay arkeen maamul midaysan oo loo dhan yahay ay taageeri doonaan waa waxaa wax laga weydiiyey howlaha doorashada ee dowladda ka wada dhuusamareeb wuxuuna sheegay in dowladda ay ka rajeynayaan inay tanaasusho shacabka galmudug islamarkaana ay maamul ay dhiseen ay taageeri doonto dowladda federaalk soomaaliya
waxaa loo arki karaa midnimo galmudug raadinteeda ayaa loo arki karaa iyo isu keenidii isifaalihii wax la isugu imaan lahaa ayaa loo arki karaa dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya oo dhanay ka dhaxaysaa inayna taageerto korjoogtana noqotona weygeeda weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ayadana waa ka sugaynaa laakiin baarlamaankii galmudug waa kala qaybsan yahayo galmudugna intii intii ay u tartay galmudugna waa uga hambalyaynaynaa meeshaan ay hadda keentana annakaa doonayna inaan kasii aanbaqaadno is-aashii walaalnimo annakoo aan qaadanayna dhammaanteen bulshada reer galmudug dowladduna ay nagu gacan siinaydo ay ka talinta galmudug galmudug midaysan weeye waxa aan ku dadaalaynay oo aan dadka isugu keenay haddii ay tahay bulshada qaybaheedii kala gedisnaa annakoo la kaashanayna dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliyana maadaama ay wixii loogu talagalay inay haddiiba qabato oo dedejido oo ama sigaas bixin ay ku bixinayso galmudug horumarinteeda ama taladeeda isu keento oy midaydo oo aysa kala tasaraaruqin ay dib dhacday annaku waa soo dedejinay waxaana usoo dedejinaynay inay galmudug haddiiba ay midowdo taladeeda yani sigaadeeda ay isu keenato ay mid noqoto yani runtii qof walbana annakuna haddii aan aragno lafteen kuwo naga fiican oo wanaagsan markii laysu yimaado oo deegaankii naga xoray og oo deegaankii yani amnigeedii naga sugi og oo naga hormari og markii aan aragno oo la tajriibeeyey sida annaka naloo tajriibeeyey markii aan aragno hadda waxaan leenahay hogaanka utogaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha galmudug ama loo doortay qaar ka mid a kaamarooyinkii lagu xiray wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaana wadada makaal mukarama ayaa lagu soo warramaya in saaka qaraxyo lagu burburiyey magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn looga maqlayay xilligii salaada subax joogka qaraxya culusa kaasoo dadka ku nool magaalada muqdisho ay si weyn u dareemeen cabsina ku abuuray wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in lagu xiray qaar ka mid a kaamarooyinka hay-adaha amniga soomaaliya ay ku xireen wadooyinka muqdisho gaar ahaana wadada almakaal mukarama xilliga ay dhacayeen joogta qaraxyada ayaa waxaa markii hore dadku u malaynayeen in hoobiyaal ay ku soo dhacayaan magaalada muqdisho hase yeeshee markii waagu baryey la ogaaday in la qarxiyey qaar ka mid a kaamarooyinkii lagu xiray meelo ka mid a waddada makaal mukarama dadka saaka tegay qaybo badan oo ka mid a waddada makaal mukarama ayaa waxay sheegeen in dhowr kaamarooyin ah la qarxiyey kuwaasoo gebi ahaanbu burburay goobaha wadooyinka ee lagu xidho kaamarooyinka ayaa waxaa inta badan bar kontarool oo gaadiidka lagu baaro ku leh ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya hase yeeshee aan la ogeyn sababta keentay in kaamarooyinkaasi qarxiyo lagu xidho lana qarxiyo laamaha maanka soomaaliya weli wax wara kama soo saarin kaamarooyinka la qarxiyey waxaana saaka si cad si caadi a u shaqaynaya gaadiidka iyo goobaha ganacsiga ee waddada makaal mukarama oo ay ku xirnaayeen kaamarooyinka la qarxiyey hay-adda niisa ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay shabakadii al-shabaab u qaabilsaneed qaraxyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgallo qorshaysan oo ciidanka amnigu ka fuliyeen muqdisho lix iyo labaatankii ilaa siddeed iyo labaatankii bishan ayaa lagu soo qabtay shabakada qaraxyada u qaabilsan al-shabaab oo maadooyinka qaraxyada laga sameeyo sida sida ay sheegeen niisa niisa ayaa soo bandhigtay muuqaal iyo sawirro muujinaya howlgal ay fuliyeen ciidanka iyo waxyaabihii lagu soo qabtay hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay inay soo qabteen in soo qabashada shabakadan ay sahashay wada shaqayn shacabka iyo hay-adaha nabadsugidda weli niisa ma soo bandhigin magacyada shakhsiyaadka lagu qabtay howlgalkaasi halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com iyo sidoo kale websaytyada saaxiibada aanu nahay ee galmudug online iyo waabareye dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladda soomaaliyada ku nool dalalka uu ka dilaacay cudurka halista ah ee dunida sida weyn looga hadalhayo safiirka safaaradda soomaalida dalka shiinaha danjira cawaale cali kulane oo ka warbixinaya xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka shiinaha si gaarana gobolka wuhan uu ka dilaacay caabuqa koronaha dad badanna dalkaasi shiinaha ugu dhinteen qaar kalena la ildaran yihiin safiir cawaale kulane ayaa sheegay in gobolka wuhan ay ku nool yihiin ku dhowaad afartan qof oo soomaaliya kuwaasoo u badan arday waxbarata arday waxbarato shan jaamacadood oo gobolkaasi ku yaala kuwaasoo kale ah wuhan university iyo sidoo kale jaamacado kale oo halkaasi ku yaala danjir cawaale cali kulane ayaa intaa ku darin dhammaan muwaadiniinta ilaa iyo hadda ay caafimaad qabaan ayna tilmaamo caafimaad ka heleen hay-adaha caafimaadka ee fayruskan corona la tacaalaya sidoo kalena xiriir la soo sameeyeen safaaradooda oo xilli walba diyaar u ah inay caawiso safiir cawaale ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay qaataan talooyinka caafimaad ay bixinayaan hay-adaha si cudurkaasi u sii faafin oo loo xakameeyo shirka midooda baarlamaanada dowladaha islaamka ah oo galay maalintii shanaad ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaasha baarlamaanada dowladaha islaamka waxaana looga hadlayaa arrimaha dalalka islaamka oo ay falastiin ugu horeyso sidoo kalena waxaa kulanka inta uu socday la soo jeediyey in la sameeyo guddi ka shaqeeya ammaanka sidoo kale ka qaybgalayaasha ayaa isku raacay inta aan la magacaabin guddigaasi qaraar ay arrintaasi qusayso laga soo saaray sida markii shirku soo dhammaado kadib uu warbaahinta u sheegay xogayaha golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanada wadamada islaamka waa guddoomiyaasha baarlamaanada wadamada islaamka ayaa la kulmay madaxweynaha dalka burkina faso kabore waxayna uga mahad celiyeen martigelinta dalkiisa shirkan sida uu mar kale warbaahinta qaranka u sheegay xogayaha guud ee golaha shacabka maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyey shirkaa islamarkaana laga soo saaro warmartiyeed ay ku xusan yihiin qodobaha ka qaybgalayaasha ay ku heshiiyeen weli waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda tiro dad ah ayaa ku dhintay cudur ka dilaacay dalkaasi nigeria mas-uuliyiinta dalka nigeria ayaa waxay sheegeen in afartan iyo kow qof ay ku dhinteen cudur laasa oo ka dilaacay dalkaasi tan iyo horaantii bishan xarunta xakamaynta cudurka nigeria ayaa sheegay inay hayaan laba boqol iyo konton kiis oo ku saabsan qandhadaasi laasa waxaa la sheegay in cudurkan uu la mid yahay caabuqa ebola balse uu ka dhimasho yar yahay sanadkii lasoo dhaafay ayay markii boqol iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen nigeria isla caabuqa laasa cudurka laasa waxaa laga qaadaa jiirka gaar ahaana qofkii uu taabto saxaradiisa qofkii taabto saxaradiisa ama kaadidiisa dowladda waxa ay sheegtay inay samaysay xarun gurma deg deg oo lagula tacaalayo loogu talagalay in lagu falceliyo kiisaska la xiriira cudurkaani waxaana hallaamaha caafimaadka dalkaasi ay sheegeen in cudurkan laasa laga qaado jiirka gaar ahaana sida ay sheegeen qofka taabta jiirka ama saxaradiisa ama kaadidiisa ay gaarto waxaana dadka ay uga digeen inay ka fogaadaan xayawaanka loo yaqaano jiirka si aysan dhibaato uga soo gaarin oo aysan uga qaadin cudurkaasi warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta ah warka waxaa soo saaray soomare haashimna waa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan